madaxweynaha degmada baydhabo cabdulaahi cali wateen wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi odayaalka dhaqanka iyo korneyl fasaxa oo ku tirsan ciidamada amisom dhiniga wacyigelinta bulshada iyo weli ballankaaa ee ammaanka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo onka horeen kulankan ayaa weli ku hadalay gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali wateen uu soona mahad celi ciidamada amisom doorkiiyo ku qaadeen ammaanka magaalada baydhabo taasoo ah dadaalada amisom etoobiya wadooyinka aan joognay magaalada baydhabo xaqiiqdii wax badan ka bedeshay dhinaca amniga iyo dhinaca isdhexgalka bulshada oo korneel fisaha wax badan naga caawinayay waxaan ugu mahad celinaya walaalaha etoobiya ayagan u taagnaa habeeni maalin amnigaas sidii loo sugi lahaa iyagoo si amniga loo suga maamulkii odayaasha dhaqankii wacyigelinta bulshadii aan meesha ka maqneen intaa markii dambe ay gaartay in ay raashin ciidanka iska soo jeen la siiyo bulshada reer baydhabo la siiyo taasina waxay wax weyn ka bedeshay dhinaca fikirka fikirka bulshada oo ah- oo ah in walaalaha amisom ay had- had iyo jeer ay la garab taagan yihiin walaalaha in- in in ay samata bixiyaan ama quudaan walaalaha kale soomaaliyeed ugaas xasan cabdi wasiirka warfaafinta koonfur galbeed iyo useena ku hadli doorka amisom iyo ka qaadatay sugidda ammaanka gobolada koonfur galbeed inaad eh, wixii laydin igmado oo ahaa inaad ammaanka iyo sekuuridka kaliya ka shaqaysaan maahe inaad rabtaan dhanka waxqabadka bulshadana inaad usii gudubtaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo baniaadinka loogu abaalceliyo ama la abaalgashto waxaa ka mid ah in dhiigga laysu huro waxaan aaminsanna xabaddii maanta idinka idinku soo dhacda annaga nagu dhacaysaa weliba waxaaba laga yaaba inaad nooga hoodomataan oo idinka idinku dhacdo marka taas waxay tilmaamaysaa marka wadajirkeenna iyo soomaaliya ammaankeeda inuu yahay amniga annagana dowlad ahaan waa idinkaga mahad celinaynaa si kastaba haatome ee kulankii koro iyo wad qaadeen saraakiil ku dararta amisom iyo weliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo iyo kuweeladan magaalada baydhabo